إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxaa xalay la weeraray qaar ka mid ah fariisimaha shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ka samaysteen gobolka shabeellaha hoose kulan muhiim ah oo lagu xaliyey khilaaf dhanka dhaqanka ah oo ka dhexeeya jufo ka tirsan beesha xawaadle ayaa hiiraan wuxuu ku dhex maray nabadoonada beesha iyo wilaayada hiiraan kalluumaysatada deegaan ka tirsan gobolka karkaar ee waqooyi bari soomaaliya ayaa ka cabanaya maraakiib shisheeye oo doonyaha soomaalida ah rasaasiyey xilliyada ay kalluumaysanayaan xukuumadda iiraan ayaa war ka soo saartay dilkii dhowaan dalkeeda loogu geystay saynisyahankii u qaabilsanaa dhanka hubka nuukleerka weerar lagu dila askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa ka dhacay dalka afghanistan oo diyaargarooba warkaas oo fidsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن oo subaxnimo talaada ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha afraad sannada kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriyada kuusoo dhowaada warka subax oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiila degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku warmaya in xalay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen goob isbaaro ah oo ay ciidamada dowladda federaalka ah u tiila degmada yaaqshiid isbaarada la weeraray ayaa waxa ay ciidamada dowladda u tiilay warshadii hore ee xeela bariise ciidamadan ayaa markii ay rasaastu ku bilaabatay goobta ay eebaneeyeen iyadoona la rumaysan yahay in khasaare la gaarsiiyey ciidamadan walow aan tafaasiil dheeraad ah laga helin qaybo ka mida degmada yaaqshiid ayaa laga maqlayay rasaasta la isku adeegsanaya dagaalkan iyadoona goor dambe meesha ay howlgallo baaritaano ah ka sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo aan wax natiijo ah laga soo saarin waxaa xalay la weeraray qaar ka mid ah fariisimaha shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee shabeellaha hoose sidoo kale wararka ka imaanaya shabeellaha hoose kuna soo dhacaya warqabadka alfurqaan ayaa sheegaya in xalay ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan jabhadda ka howlgala shabeellaha hoose ay xalay weeraro kala duwan ku qaadeen saldhigyo ay shabeellaha hoose ku leeyihiin shisheeyaha iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka saldhigyada xalay la weeraray waxaay ku kala yaalaan degmada janaale iyo sidoo kale deegaanka sabiid labada saldhig ee la weeraray waxaa ku wada sugan ciidamada shisheeye ee kasoo duulay dalka uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ah ee la shaqeeya mujaahidiintu waxa ay weerar ku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona lasoo sheegayay in khasaare la gaarsiiyey walow aan faahfaahin dheeraad ah laga helin kulan muhiim ah oo lagu xaliyey khilaaf dhanka dhaqanka ah oo ka dhexeeya jufo ka tirsan beesha xawaadle ayaa hiiraan wuxuu ku dhex maray nabadoonada beeshaas iyo wilaayada hiiraan abuubakar ibraahim ayaa faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana ay barbar socotay dowro sharci ah oo loo qabtay waxgaradka jifada xasan maxamed oo ka tirsan beesha xawaadle ayaa ka dhacday deegaanka booco oo konton kilomitir bari kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan multaqaha ayaa waxaa isugu yimideen mas-uuliyiin culummo waxgarad iyo nabadoonno kuwaasoo ka arrinsanayay midnimada muslimiinta iyo in hoggaan loo sameeyo jifada xasan maxamed oo ka tirsan beesha xawaadle ee degta qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka hor kulanka maamulka islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowro socotay muddo dhowr maalin ah waxa uu qabtay waxgaradkii kasoo qayb galay kulan taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah islamarkaana ay bixinayeen macallimiin ka tirsan maamulka islaamiga ah dowrada kadib xaflad heer sare ah uu ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa lagu qabtay gudaha deegaanka booco taasoo lagu caleemo saaray nabadoon guud oo ay doorteen jufada xasan maxamed ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa faahfaahiyey ujeedka kulanka isagoona sheegay in hadafkooda uu ahaa midnimada danihii kale oo aan lahayn hadday reerku wax u dhexeeyeen yaryarood ah oo aanba weyneynna waa la dhaqay ujeedka iyo qasadka waxay ahayd wuxdada iyo midnimada walaalaha reer xasan maxamed qof ay ku midaysan yihiin qof diimeed ah u qalma ayagu ay doorteen mideeyo tobanka oday oo xasan maxamed in ay la imaadaan oo wilaayadooda ay bay gogosha ugu dhigtay waxyaabihii hadafka iyo ujeeddada gogosha ka mid ah waa suurowday ilaahayna waa aqbalay subxaanahu wa tacaala beesha waxay soo cayimatay nabadoon firku nabadoon ah walaalkeen shaafiici cabdiraxmaan afrax baad soo cayimateen khayr badanna waa u rajaynaynaa insha allahu tacaala iyo midna anfaca inuu noqon doono tobanka oday xasan baa soo dooratay wilaayadiinnina waa idinla aqbashay sidoo kale sheekh guuleed abunabhaan ayaa munaasabadda ka jeediyey dardaaran dhaxalgal ah islamarkaana uu siinayay waxgaradka jufada xasan maxamed annagii adinka waxaan shirko ku nahay kelimatu laa ilaaha ila allah moxamed rasuululah difaaceeda uhiilinteeda dhowristeeda wada ilaalintiisa waxaan walaala ku nahay wada dhalashada iyo nasabka inaan ku wada dhalanay ka sokow wax waxaasoo dhanka qiimaha badan oon wax ku nahay waxaa weeye waa kitaabka qur'aanka ah iyo nabigeenna moxamed ah iyo ilaahay inaan addoommo u wada nahay in la dhowro oo aan taa ku wada jirno oo aan mid ku ahaano sharafteenana waxay ku jirtaa kitaabkeenna dhowristiisa bacd allahi wilaayadiina isku tiirsanaada adinka mid ahaada dariskiinna iyo adinka iyo qaraabada khayr badan baa jira fadhigu waa fadhi guuleed dowradu waxay ahayd dowro ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeyey fadhi ilaahay barakeeyey waana idinku faraxsannahay waana idiin ducaynaynaa talada meesha toosan allah idinka waafajiyo intaasi kadib qaar ka mida waxgaradkii ka soo qayb galay kulanka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin kulanka ay la qaateen maamulka islaamiga ah ee hiiraan waxaa maanta farxad noo ah oon aad aan ugu faraxsannahay gogasha macaan oo naloo dhigay ay isuu kaanyeertay walaayada islaamiga walaalayaal ilaahay baa horta muxadiska leh ilaahay nagu hulmiyey majliskan sharafta badan oo ugu arrinsanayna kelimada ilaahay litakuuna kalimatullaahi hiya lculyaa inay kor noqoto aan ugu arrinsanayno ilaahayna waafajiya ayaa mahad iska leh awalan iyo aakharanba walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin farxada waa maalin ay iskugu yimideen walaayada gobolka hiiraan iyo beesha xasan maxamed ay iskugu yimideen muxaafadada degmada beledweyne ayagoo ka hadlayo siday maarata shareecada islaamka ay ugu dhaqmi lahaayeen iyo siday nabadoon u dooran lahaayeen iskugu yimiday baa horta maalin weyn oo farxada ilaahay baa ku mahadsan ugu dambayntii qaar ka mida nabadoonnada ayaa dhankooda sheegay inay ku faraxsan yihiin midnimada ay gaareen ilaahayaa isku kaanna keenay waxa isku kaanna dumay oo waxay ayagay ahaayeen alla nokeen bay noqdeen waaligii jannana allaha ku kulmiyo annaguna allaha la niibaalo nimankii isku kaanna ciyey oo madaxa duubtanna yidhi oon maanta duubannay ilaahay ha guuleeyo intii waxgarad ahaa ee lagu soo aruuriyey way ku wada kulansan yihiin cid maanta laleeyahay xasan maxamed ah meeshaa ka maqan ma jiro wixii yaryar oo xulafaadoo dhexdooda yeelna way ka heshiiyeen ayagoo maxay toreerayn iyo qalbi furun isku hayo ayayna halkan ka dhaqaaqi doonaa insha allah bidnillahi kariim kii maxayta bannaanka naga jirane sidaana maxay ta annaga u qaadannay arrinkaas inay noola qaateen ayaan rajaynaynaa insha allah bidnillahi kariim maamulka islaamiga ah ee hiiraan ayaa kulamo la qaato beelaha soomaaliyeed ee ku nool gobolka isagoona xalliya khilaafaadka dhan kasta ah ee soo kala dhexgala beelaha walaalaha ah waa mahadsan tahay kalluumaystada deegaan ka tirsan gobolka karkaar ee waqooyi bari soomaaliya ayaa ka cabanaya maraakiib shisheeye oo doonyaha soomaalida ah rasaaseeya xilliyada ay kalluumaysanayaan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinayaa annaga waxaan leeyahay ragga kaloo khadka ku jira oo deegaankan xeebaha ah hal waddaa inoo bannaan inaynu dagaalana inoo bannaan ma garta wax kasta ah inuu ku khasaarowno annagu fariintaan gudbinaya taa wey waa qaar ka mid ah kalluumaysatada degmada bandarbeella oo ka cabanaya maraakiib shisheeye oo dhibaatooyin ku haya kalluumaysatada waxay sheegeen in maraakiibtan ay ka hortaagan yihiin inay badda ka kalluumaystaan islamarkaana ay rasaas ku furayaan doonyaha ay wataan kalluumaysatada soomaalida ah haddaba waa kuwan qaar ka mida odayaasha iyo kalluumaysatada degmada oo ka cabanaya maraakiibta shisheeye aan qabno waxa nala qabtaan hadda iyaga khadkay ku jiraan oo waxa weeye meesha la yidhaaho furule iyadana fol waxa weeye niyaho waxa la soo weeraray baclo waxay yihiin waxay ku jiraan maraakiib iyo doonyo waxaa ka weeye ka jirin dadka gebi ahaanna hadda dadku bannaankay ka tuusan yihiin oo waxa weeye dadkii bannaankaa nooga saareen waxa weeye waa waa doonyo waxa weeye jamaliyiin iyo iyo iyo imaaraad iyo dad kala duwan oo caddaan ah oo niyaho maraakiib iyo doonyo ah dadkii iyo waxay ku xireen toos waxay sheegeen in maraakiibtan ay rasaas ku furaan kalluumaysatada ahliya wayr bay soo ugu xireen coodkii aan ka bixi jiray iyo bulshooyinkii bay soo galeen haddaanu dhacdana xabadeeda ma huwinayaan oo rasaasoo naga soo horey waxaanu ka kuwaysanaynaa xeebta intaan ragnoo soo wadhigo horta waxaa dhacaysa bahalka layidhaaho asriis iyo baashaayad isagoo inta habeenkii ku xiran haddii marka anagu aanu soo baxna oo dabaano inaan badda aado badda qofka gaadiidka wata weye dadka gaadiidka wata horta maba aadi karaan masaaridkanba xagaa hadda toddoba beri dadka hoobta kama aran in aniga ku hadlay hadda gaadiid baan leeyahay toddoba beri wallaahi yaa gaadiidkayga la isaarin waxay sameynayaan iyagoo suufa ah oo raaxo ah bay safar isku hayaan dadna meel laga maro male haddii marka aad soo baxno oo masoo ka soo baxno waxaa xabad baa yeeraysaa waa kugu weynaya mar alla markuu ku arko wado meesha uu ka diriifayaan hadda idinku waa laasi karaa dadka jooga waxa la yidhaaho annagu iyagoo filmahoodu waa nasoo fuuri karaa teenada waa nagu yadhahay marka adeero waxa weeye arrintaas dhibaatada waana haysata sidoo kale waxay sheegeen inay la dagaalami doonaan maraakiibtan shisheeye ee caqabadda ku noqday kalluumaysatada barrihi cabashada annagu cidaan horta u cabanno garan mayno ma garatay waxa weeyaan wax badan baa dadku xeebahan ka qaylinayey meeshaan dhibtaanu dhib caad saaran yahay maaha annagu haddaanu maanta qaylinayno waa laogyahay dhibta badda haysata dadweynihii ka shaqaysanee badku noolkaa haysata waxaan ku leeyahay waa arrinaan caad saarayn oo hadda cid ciddii ninkii dhibta geystana dacwadaa haddar u dirto iyo qayladhaan iyo waxba maaha annaga waxaan leeyahay ragga kaleo khadka ku jira oo deegaankan xeebaha ah hal waddaa inoo bannaan inaynu dagaallanaa inoo bannaan ma garta wax kasta ah inuu ku khasaarowno annagu farriintaan gudbinaya taa weye si kastaba ha ahaatee waayadii ugu dambaysay waxaa degmooyinka iyo deegaanada dhaca xeebaha ee uu ka arrimiyo maamulka puntland ku soo badanayay maraakiib iyo doonyo shisheeye oo dhibaatooyin ku haya kalluumaysatada kuwaasoo qandaraasyo la galay maamulka puntland
xukuumadda iiraan ayaa war ka soo saartay dilkii dhowaan dalkeeda loogu geystay saynisyahankii u qaabilsanaa dhanka hubka niyukleerka xukuumadda shiicada iiraan ayaa war cusub ka soo saartay dilkii lagu fuliyey saynisyahankii lagu magacaabayay muxsin kaasoo iiraan u qaabilsanaa sameynta hubka niyukleerka baabuur oo ah taliya ku-xigeenka ilaalada kacaanka ciidamada iiraan ayaa shaaca ka qaaday in dilkii loo geystay saynisyahankii iiraaniga ahaa lagu fuliyey aalada casri ah taasoo gacanta ku jirta dayax gacmeedyada iyadoona aysan jirin weerar ikhtiyaal ah horag hubaysan ay fuliyeen waa sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaas ku daray in howlgalka ikhtiyaalka ah lagu fuliyey qori kuwa darandooriga u dhaca oo uu xakameeyo dayax gacmeedka isagoona dhanka kala beeniyey amaba wax kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in weerarkaas ay fuliyeen rag u hubaysan saddexii toban xabadood ayuu sheegay in lagu riday gaariga kaasoo uu la socday taliyaha islamarkaana saddex xabadood ka mid a waxa ay ku dhaceen saynisyahanka halka qaarka kalena lagu riday oo ay ku dhinteen ilaalada sarkaalka oo lagu sheegay inay ahaayeen saddexii toban waardiye warkan dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan weerar lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa ka dhacay dalka afghanistan wararka naga soo gaaraya waddanka afghanistan ayaa ku waramaya in mujaahidiinta imaarada islaamiga ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ee xukuumadda kaabul weerarkan oo dhacay habeenkii xalay ayay waxay mujaahidiintu ku qaadeen fariisinkanna ay askartu ku lahaayeen deegaanka jamta ee gobolka balakh ciidamada mujaahidiinta imaarada afghanistan ayaa guud ahaan gacanta ku dhigay deegaanka kadib markii ay kala firxadeen askartii weerarka lagu qaaday inta la xaqiijiyey toddoba askar oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayay mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ku dileen weerarkan sidoo kale ciidamada daalibaan waxay gacanta ku dhigeen hub isaanad milatari oo ay ku jiraan akifodhizaban saddex b k m iyo sidoo kale qoriga loo yaqaan r b g-ga ciidamada mujaahidiinta imaarada afghanistan ayaa sii kordhiyey weeraradooda ka dhanka ah askarta xukuumadda kaabul ee taageero ka helaya shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka afghanistan warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanaya dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa balse aan dib u dulmaro qodobadii ugu waaweynaa warka iyaga dhegaystayaasha dib inooga soo biiray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxaa xalay la weeraray fariisimaha shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee jannaale iyo sabiida ee shabeellaha hoose kulan muhiim ah oo lagu xaliyey khilaaf dhanka dhaqanka ah oo ka dhexeeyey jafo ka tirsan beesha xawaale ayaa hiiraan wuxuu ku dhex maray nabadoonnada beeshaas iyo wilaayada hiiraan kaluumaystada deegaan ka tirsan gobolka karkaar ee waqooyi bari soomaaliya ayaa ka cabanaya maraakiib shisheeye oo doonyaha soomaalida ah rasaaseeya xilliyada ay kaluumaysanayaan xukuumadda iiraan ayaa war ka soo saartay dilkii dhowaan dalkeeda lagu geystay saynisyahankii u qaabilsanaa dhanka hubka niyukleerka weerar lagu dila askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa ka dhacay dalka afghanistan warkiina dhegaystayaal guud ahaan waynaga intaa